Isaaya cutubka labayo afartanaad bal eega addoonkayga aan tiriyo oo aan doortay oo ay naftaydu ku faraxsan tahay ruuxayga ayaan dul saaray wuxuu qurumaha u soo saari doonaa xukunka ma u qaylin doono korna uma dhawaaqi doono oo codkiisana kama uu dhigi doono in jidadka laga maqlo caws durnabar leh ma jabin doono dubaalad qiiqaysana ma damin doono xukunku runtuu ku soo saari doonaa isagu ma u taag darnaan doono mana u qalbi jabi doono jeeruu caddaalad dhulka ku hagaajiyo oo gasiiraduhuna waxay sugi doonaan sharcigiisa saas waxaa leh ilaaha rabbiga ah oo samooyinka uumay oo kala bixiyey kan dhulka iyo waxa ka soo baxaba kala fidiyey kan dadka jooga neefta siiya oo kuwa dhulka ku socdana ruuxa siiya aniga rabbiga ah ayaa xaqnimo kugu yeedhay oo gacantaan kugu haan doonaa oo waan ku dhowri doonaa oo dadyowga ayaan axdi ahaan kuu siin doonaa oo iftiin ahaan baan qurumaha kuu siin doonaa inaad kuwa indhahala indhaha u furtid iyo inaad maxaabiista xabsiga ka soo bixisid iyo inaad kuwa godcurku fadhiya ka soo bixisid guriga xabsiga aniga waxaan ahay rabbiga kaasuna waa magacayga oo sharaftaydanna mid kale ma siini doono oo ammaantaydana sanamyo xardhan innaba ma siini doono bal eega waxyaalihii hore way wada noqdeen oo hadda waxaan idiin sheegayaa waxyaalo cusub oo intaayaan imaan ayaan idiin sii sheegayaa kuwiinna badda ku sii dhadhacayow iyo waxa dhexdeeda ku jira oo dhammow gasiiradaha iyo kuwa degganow rabbiga hees cusub ugu heesa oo ammaantiisana dhulka darafkiisa ka qaada cidlada iyo magaalooyinkeeda iyo tuulooyinka ay reer qadar degan yihiinba codkooda kor ha u qaadeen kuwa seelac deganu ha heeseen oo buuraha dushooda ha ka qayliyaan rabbiga ha sharfeen oo ammaantiisana gasiiradaha ha ka naadiyeen rabbigu wuxuu u soo bixi doonaa sida nin xoog badan oo qiirona wuxuu u soo kici doonaa sida nin dagaalyahan ah wuu qaylin doonaa oo aad buu u dhawaaqi doonaa oo xoog buuna cadawiyadiisa kaga adkaan doonaa wakhti dheer baan iska aamusnaa oo aan xasiloonaa oo aan iscelinayay oo haatan waxaan u qaylin doonaa sida naag foolanaysa oo kale waan xinraagi doonaa waanan taahi doonaa waxaan baabbayn doonaa buuro iyo kuuro oo geedaha yaryar oo dhanna waan wada qallajin doonaa oo durduradana waxaan ka dhigi doonaa gasiirado oo balliyadana waan engejin doonaa oo kuwa indhaha la'ana waxaan soo marsiin doonaa jid ayaan mar hore aqoon oo waxaan ku hagi doonaa dhabbayaal ayaan aqoon oo godcorkuna waxaan hortooda kaga dhigi doonaa iftiin oo meelaha qalloocanna waan toosin doonaa waxyaalahaas baan samayn doonaa oo innaba iyaga ma dayrin doono kuwa sanamyada xardhaan isku halleeya oo sanamyada la shubay ku yidhaahda idinku ilaahyadayada baad tihiin dib baa loo sii jeedin doonaa oo aad loo ceebayn doonaa kuwiinna dhagaha la'ow wax maqla oo kuwiinna indhaha la'ow wax fiiriya aad wax aragtaane bal yaa indhala addoonkayga mooyaane yaase dhagala sida wargeeyahayga aan soo diray yaase indhala sida kan ila nabdoon iyo sida addoonka rabbiga waxyaalo badan baad aragtaa laakiinse uma fiirsatid dhagaha waa la furay laakiinse waxba lama maqlo rabbiga wuxuu aad ugu farxay xaqnimadiisa aawadeed inuu sharciga weyneeyo oo aad u sharfo laakiinse kuwanu waa dad la dhacay oo la boobay oo kulligoodna waxaa lagu dabay godad oo waxa lagu qariyey guryo xabiseed iyagu waa wax la ugaadhsado oo ninna ma samata bixiyo waa wax la boobo oo ciduna ma tidhaahdo soo celiya bal yaa idinka mid ah oo waxaan dhegta u dhigi doonaa bal yaa dib dambe u dhegaysan oo maqli doona bal yaa reer yacquub ka dhigay in la boobo yaase reer banu israa'iil tugaaga u gacangeliyey sow ma aha rabbiga kan aynu ku dambaabnay oo ay diideen inay jidadkiisa ku socdaan oo ay sharcigiisana caddeeci waayeen sidaas daraaddeed wuxuu dadka ku sii daayey caradiisii aad u kululayd iyo xooggii dagaalka oo careerahooda oo dhanna dab baa lagu shiday laakiinse way garan waayeen waana la gubay ilowse innaba qalbiga ma gelin